alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih wsaxbihi waslama tasliima kaiiraa baabu sabri baynu joognay qaala wacan suhaybi radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray suhayb bnu sinaan arumi waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay inuu yidhi kaana malikun fii man kaana qablakum waxaa jiri jiray nin boqor ah oo dadkii idinka horreeyey ka tirsanaa ninka abu isxaaq oo kale ibnu isxaaq oo kale moxamed ibnu isxaaq siiradiisa magaciisa wuxuu ku sheegay abunuwaas in la odhan jiray nin boqor ahoo markaa reer yamaneeda buu ahaa buu idhaha inkastoo qisada uu soo aroorinayo ay waxoogay tan ka duwan tahay haddana saasuu ku sheegaa wa kaana lahu saaxiru nin saaxira ayuu lahaan jiray nin saaxira oo falka iyo faalka iyo waxyaabaha noocaasa u qabta ayuu lahaan jiray had iyo jeerna dadka madaxda ah ee aan sharciga ilaahay ku soconi ee falalowiyada iyo dadkaa wax sheeg sheega waa isticmaalaan oo kama dhammaadaan falamaa kabira markii uu weynaaday ninkii saaxirka ahaa qaala lilmaliki boqorkii wuxuu ku yidhi innii anigu qad kabirtu waan weynaaday ee fabcad ilaya waxaad ii soo dirtaa qulaaman inan yar oo ucallimhu sixra sixirka aan baro markaa kabira marka la ydhaha calaa wasni facila waa kabira sinuhu da-diisii baa weynaatay weeyi mudaariceeduna waa yakbaru wa bidaaran an yakbaruu qur-aanka waa idinka ku arkay laakiin kabura markay noqoto calaa wasni facula kabura markay tahay waa bimacnaa caduma wuu weynaaday jidhkiisii baa weynaaday ama macnihii baa weynaaday qur-aanka waa inaga ku aragnay kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba marka kabura yakburu facula yafculu weeye saasay u kala duwan yihiin kabira iyo kabura waan weynaadeye inan yaroon sixirka bara iisoo diroo fahmo leh wabacatha ilayhi wuxuu usoo diray ghulaaman inan buu usoo diray yucallimuhu uu baro sixirka ah waxaad halkaa ka arkaysa ahlu sharku sharka inay kala dhexlaan oo ay isku dayaan sharkii inay beeraan oo kii sharwadeenka ahaa kolka uu arka xayaatadiisa inay gabaabsi tahay wuxuu isku dayayaa inuu helo cid kaleo uu kusii reebo oo sharkii halkii kasii wadda wa kaana fii ariiqihi waddadiisana waxaa ku sugnaa inankaa waddadiisa idaa salaka kolka uu maraayo raahibun nin markaa baadari ah oo iska cibaadaysan jiray oo diin saxiixa haystay faqacada ilayhi inankii yaraabaa baadarigii la fadhiistay wa samica kalaamahu hadalkiisii baanu dhagaystay iyo wixii uu akhriyay iyo wacdigiisii iyo cibaadadiisii fa acjabahu kolkaasuu yaabgeliyey oo uu jeclaystay wa kaana wuxuu ahaa idaa ata saaxira saaxirka marka uu imanaayo mara wuxuu soo mari jiray biraahibi raahibka ama baadariguu soo mari jiro waqacada ilayhi uu la fadhiisan jiray ilaan dariiqii uu saaxirka usoo maraayey ayuu ku sugan yahay fa idaa ata saaxira saaxirka markuu u yimaado isagoo ka yara dib dhacay darabahu wuu garaaci jiray oo waxa uu markaa ku garaacay maxaad u habsaantay meelahaasaad kusoo ciyaaraysa iyo wax la mid a fa shakaa daalika arrinkaasi ayuu uga cawday ghulaamkii ila raahibi ninkii markaa raahibka ahaa dhibaatadaas ay haysata buuri oo raahibka markuu sii ku sii socdo saaxirkana uu sii mari jiray raahibka dabadeetana saaxirka ayaa habsanka ku qabsan jiray kolkuu gurigoodii iyo ehelkiisa ku soo socda inanka yarina wuu soo mari jiray haddana raahibka dabadeetana ehelkiisa ayaa ku qabsan jiray habsanka oo xaggeed ku habsanta arrintiibuu dabadeetana u sheegu uga cawday ninkii raahibka ah fa qaala wuxuu idhi idaa khashiita kolka aad ka baqata asaaxira falalowga faqul waxaad tidhaahdaa xabasanii ahlii xaafadayadii baa markaa ixanibtay oo aan ku habsaamay ehelkaygii wa idaa khashiita ahlaka ehelkaaga haddaad ka baqatana faqul waxaad ku tidhaahdaa xabasani saaxiru saaxirkii ama falalowgii ay igu ogeydeeneen wax ka dhigan jiray ayaa aan ku habsaamay oo ixanibay arrinta noocaasina mid jirta ma aha markaa waxay ahlucilmigu isweydiiyaan maxaa markaa beentan uu ugu tilmaamay ama ay ugu bannaanaatay halkan oo kale qofku kolka uu naftiisa tacaddiga weyn iyo dhibaatada aanu qaadi karin uu kaga badbaadinaayo oo ay u furan tahay bay leeyihin ahlucilmigu inuu markaa isku badbaadiyo baabka markaa kadibka iyo wixii bannaan iyo markaa xaalkeedana kitaabkaynu ku gaadhi doonaa fa baynamaa huwa calaa daalik isagoo inankii xaaladdaa ku sugan id ataa wuxuu soo maray calaa daabbatin bahal buu soo maray daabaddaasoo cadiimatin weyn oo qad xabasat innaasa dadkii xanibtay oo waddadii u fadhiisatay bahal waayn oo waddaday dadku mari lahaayeen u fadhiistay ayuu soo maray bahalkaasi muxuu ahaa xadiidka markaa riwaayadda saxiixa muslimku ma caddayn wuxuu ahaa wallahu aclam riwaayadda tirmidiga oo kale waxaa ku soo arooray waxay ruwaadda qaar yidhaahdeen libaax buu ahaa abaa asad buu ahaa marka adigu bahal weyn oo markaa fadiic ah oo fajac badan sida musnadka imaamu axmedba ku sugan ayuu waxa weeyaan soo maray fa qaala wuxuu dabadeeta yidhi alyawma maanta ayaan aclamu ogaanayaa asaaxiru masaaxirka ayaa afdalu fadli badan am iraahibu afdalu mise ninkan baadariga abaa fadli badan olkan saaxirkana waxbuu ka bartaa oo culumta wuu ka qaataa raahibkana waxbuu ka bartaa culumta wuu ka qaataa laakiin kooda saxani uma kala cadda kolkaa hadda ayuu doonayaa bal hadda inuu xaqiiqsado ka saxan fa akhada dabadeeta wuxuu qaaday xajaran dhagax buu qaaday inankii yaraa fa qaala waxaanuu yidhi allaahuma allahayow in kaana haddii uu yahay amru raahibi axabba ilayka min amri saaxir arrinka ninkaa baadariga ah haddii aad ka jeceshahay arrinka saaxirka iyo falalowga oo raahibku uu ka saxsan yahay uu ka hagaagsan yahay faqtul ilaahayow dil haadihi daabbata daabaddan ilaahayow dil xataa yamdiya annaasu dadku ha socdeene yacnii si ay dadku u socdaan oo waddadoodan ay ka hor joogsatay ka xanibtay ay u maraan faramaahaa dabadeetana uu ku tuulay faqatalahaa dabadeetana wuu ku dilay wamada annaasu dadkiina way socdeen kolkaasoo waddadii markii bahalkii dhintay waddadiibay iska mareen arrintani markaa waxay noqonaysaa min baabi alkaraama ayay noqonaysaayo dee bahalkaa dhamm ee dadkii ka waaweynaa iyo dadkii oo dhamme ay ka shaaceen ee ay waddadii u mari kari waayeen inuu ilmo yare dhagax ku tuuro oo dhagaxaasi uu ku dhintaa arrintaasi waxa weeye waa karaamo ilaahay uu ilmaha ugu caddaynayay labadaa nin ee uu wax ka barto kooda saxan fa ataa wuxuu u yimi alraahiba raahibkiibuu u yimi fa akhbarahu warkiibuu u sheegay fa qaala lahu raahibu raahibkiibaa dabadeeta ku yidhi ay bunaya inankaygiiow ey yaa bunaya anta adigu alyowma maanta afdalu minii waad iga fadli badan tahay adaa maanta iga fadli badan qad balaqa waxaana uu gaadhay min amrika xagga arrinkaaga maa araa waxaanaan arko ayaa arrinkaagu waxa weeye uu gaadhay oo maanta mustajaabu dacwaad noqotay oo halkaasaad maraysa wa innaka adigana satubtalaa waa lagu imtixaani doonaa in la imtixaanayo wuxuu ka ogaaday waaqica oo dee wuxuu ku hoos noolaa nin boqorahoo ilaahnimo sheegta sida aynu qisada kaga dhergi doonno nin boqoroo ilaahnimo sheegta oo dadka ku yidhaahdo anaa ilaahiin niya oon ilaah kala in la sugaba ogolayn wixii dee sugana ciqaabaya ayaa waxa weeye markaa meesha haystay fa in ibtuliita haddii lagu imtixaano falaa tadulla calaya haysoo tusinin oo ha odhan ninkaa raahibkaabaa waxa ay baray wa kaana algulaamu inanka yarina wuxuu noqday yubri'u mid bogsiiya alakmaha qofka indhala-aanta ku dhashay akmaha waxaa la yidhaahdaa aladii yuuladu acmaa qofka isagoo dama dhasha ayaa akmaha la ydhaahda walabrasa iyo qofka barasta leh waa xanuun dadka cadcadeeyo ku dhaco aada u khatar badan wa yudaawi naasa dadkana wuxuu ka dawayn jiray min saa'ir aladwaayi xanuunada kale xanuunada kalena dadka wuu ka dawayn jiray waay markaa deetana xaalkiisaa caan baxay in ninkaasu waxa weeye dadka daweeyo had iyo jeerna qofka dadka daweeyo ee weliba dawadiisa lagu caafimaado warkiisu si dhaqsaa buu u faafaa fa samica waxa maqlay inankaa warkiisa jaliisun lilmeliki nin boqorka la fadhiisan jiray oo kaana ahaa qad camiya mid indhabeelay in dadkii boqorka la fadhiisan jiray ka mid ahoo xertiis iyo saaxiibadii ka mid ahaa oo markaa nin weyn intuu noqday dabadeeta indhabeelay ayaa warkan inanka maqlay jaliisna waa faciil oo bimacnaa mufaacilah jaliisun ay mujaalisun uu la fadhiisan jiray wey fa ataahu wuxuu u keenay inankii ama ghulaamkii bihadaayaa hadiyooyin kahiiratin fara badan fa qaala waxaanuu yidhi maa haahunaa waxaa halkan ku sugani laka adiga ayaa iska lahoo ay kuu sugan yihiin ajmacu dhammaantood hadiyooyinkaasoo dhan adaa iska leh in anta shafaytanii haddii aad i bogsiiso oo aad indhala-aanta iga bogsiiso fa qaala wuxuu dabadeetana inankii yidhi innii anigu laa ashfi axadan cidna ma bogsiiyo inamaa yashfi allaahu tacaalaa ilaahay baa wax bogsiiya ilaahay ayuunbaa wax bogsiiye e anigu waxba ma shaafiyo waay marka qalbigiisu ku xidhayaa ilaahay jala wacala waayo xaqiiq ahaan cidda wax bogsiisaa waa ilaahay fa in aamanta haddii aada rumayso bilaahi ilaahay tacaalaa isagaa inaga sarreeye dacawtu llaha ilaahay baan kuu baryi doonaa haddaad ilaahay rumayso fa shafaaka dabadeetana ilaahay wuu ku caafii doonaa wuu ku bogsiin doonaa qof kasta oo xanuun ka cabanayo oo dawo u soo doontana saasunbuu ku odhan jiray marka wuxuu ahaa ghulaam daaciya oo khayrka iyo dacwadda faafinay fa aamana billaahi tacaala ilaahay buu rumeeyey ninkii indhaha la'aa fashafaahu llahu tacaala ilaahay baa dabadeeta shaafiyey oo araggii waac wuu soo noqday fa ata almelika boqorkiibuu dabadeeta u yimi fa jalasa ilayhi wuu la fadhiistay kamaa kaana yajlisu siduu markii horeba ula fadhiisan jiray boqorkiibaa dabadeeta arkay ninkii oo indhaqabadee indhaa la-aan jiray fa qaala lahu lmeliku boqorkiibaa ku yihi man radda calayka basaraka oo araggaagii yaa kuu soo celiyey waa sidee sawdigan uu harkaayo qaala wuxuu ihi rabbii rabbigay baa ii soo celiyey qaala wuxuu ihi walaka rabbun hayrii oo ma rabbi aan aniga ahayn baad leedahay riwaayadda imaamu axmed waxaa ku sugan wuxuu yihi ma anigaad ujeedaa ha ma aniga ayaad ujeedaa ciddaad leedahay rabbigay baa ii soo celiyey ma aniga waasuu yihi maya ee aniga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiga kolkaasuu dabadeetana yidhi walaka rabbun hayrii oo ma rabbi aniga aan ahayn baad leedahay qaala wuxuu yihi rabbii wa rabbuka allah aniga rabbigayga iyo adiga rabbigaaba waa ilaah ilaahay unbaa inoo wada rabbiya dadkao dhan oo wada rabbiya fa akhadahu dabadeeta wuu qabtay falam yazal kama zuuli yucadibuhu inuu ciqaabo xataa dalla oo la guulguulo oo la dhibo oo la garaaco oo la yidhaahdo ciddii waxaan kugu akhriday bal hadda waxa weeyaan natus xataa dalla cala algulaami ilaa inankii uu tusiyey ciidankii iyo askartii u ihi inankaasaa iigu horreeyey fa jia waxaa la keenay bilghulaami inankii yaraabaa la keenay oo boqorkii loo keenay qaala lahu lmeliku boqorkii baa ku yidhi ay bunaya dee wuu gartay markaa oo wuxuu arkay isagoo ah inankii yaraaye uu saaxirka u dhiibey ya ee uu ka warhayn jiray si sixirka uu u baro wuu gartay dee ilan waxa weeye hore waa kii uu u diray uuna macaynkaa maaha wuxuu yihi dabadeeta ay bunaya inankaygiiow qad balaga min sixrika sixirkaaguma waxa uu gaadhay maa tubri'u lakmaha waxaad ku bogsiisaa alakmaha qofka indhala-aanta ku dhashiya wal abrasa ka barasta qaba oo wa tafcalu aad ku samayso wa tafcalu aad ku samayso ma sixirkaagii baa halkaa gaadhay ya aan idhi ninka bar fa qaala wuxuu dabadeeta ghulaamka yidhi innii anigu laa yashfi axada cidnama ma bogsiiyo inamaa yashfi llaahu tacaala ilaahay baa wax shaafiyo wax bogsiiye fa akhadahu wuu qabtay oo falam yazal kama zuulin yucadibuhu inuu ciqaabo xataa dalla cala araahibi oo isna la yidhaahdo bal ciddii waxaan kugu akhriday noo sheeg xataa dalla cala araahibi ilaa isna raahibkii hore uu wax ka bartay ninkii iska cibaadaysan jiray uu tusay uhi ninkaasaa i baray kolkaa dee cadaabkii markii uu ku batay ee ciqaabkii ku adkaaday ee la dhibay ayuu iska tuso markan dee waa macduur soo ma aragti markii nafta lagu dhibay buu hi ninkaasaa i tusay waxaanay ahay tii uu ka dardaarayay markii hore raahibku lahaa waa lagu imtixaami doonaaye cidna ay soo tusi fa jia waxaa la keenay biraahibi raahibkii baa la keenay oo isagana lasoo qabtay dug fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic ka noqo can diinika diintaadan ka noqo fa abaa kolkaasuu diiday ka noqon maayo buui waxay ku tusaysaa sabirkiisa iyo habaadkii diinta xase xaqa ahee uu haystay uu ku sugnaa fa dacaa wuxuu dalbaday boqorkii bilminshaari minshaartii buu markaa dalbay oo uhi minshaar ha la keeno alminshaar iyo almishaar waa luqataani oo labaduba saxiixa hamse in la akriyo iyo nuun in la akriyo fa wadica waxaa la dhigay alminshaaru minshaartiibaa waxaa la dhigay fii mafriqi ra'sihi kala rogga madaxiisa fii mafriqi ra'sihi kala rogga madaxiisa saa loo saaray marka mafriqu ra'si waa halkaa timuu ku kala rogmaan nasintiiyo wax la yidhaahdaba fa shaqahu wuu markaa ku kala jeexay xataa waqaca ilaa ay dhaceen shiqaahu labadiisii jeex ilaa ay dhaceen oo dhulka ay ku dhaceen ilaa uu macnii laba u kala duulay sidii loox ama qori la kala jeexay oo kale labadii ilaa laba qaybood uu sidaa ugu kala dhacay uma haddana jia waxaa lala yimi oo la keenay bijaliisilmeliki ninkii boqorka la fadhiisan jiray ee ilaahay indhaha u caafiyey fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic ka noqo can diinika diintaada oo faabaa isna wuu diiday fa wadica waxaa la dhigay alminshaaru minshaartii fii mafriqi ra'sihi kala rogga madaxiisa fa shaqahu bihi isna wuu ku kala jeexay xataa waqaca ilaa ay dhaceen shiqaahu labadiisii dilaac ilaa ay kala dhaceen uma jia haddana waxaa lala yimi bilghulaami ghulaamkii baa lala yimi oo fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic ka noqo can diinika diintaada oo fa abaa wuu diiday markaa wuxuu rabaa halka arrinkani uu ka yimi inuu dabar jaraba iyo halka uu ka soo faafay inuu dabar jaro si gaalnimadaasi iyo addoonsigaa dadka ugu haysto ulaamkiina waxaa la yidhi diintaadii ku noqo wuu diiday fadafacahu wuxuu u dhiibay ilaa nafarin koox min asxaabihi asxaabtiisii ka mid ah boqorkiibaa wuxuu u dhiibay koox asxaabtiisii ka mid ah macnaa askartiisi iyo dee ciidamadiisi iyo waxaa ayuu u dhiibay waaya oo fa qaala wuxuu ihi idhabuu bihi la taga ilaa jabali kada wa kada buurta caynkaa iyo caynkaasa la taga oo fascaduu bihi اljabala buurta la fuula fa idaa balaqtum marka a gaadhaan dirwatahu iyo durwatahu labadaba waa la akhriyi karaaye figtiisa sare markaa gaadhaan fa in rajaca hadduu ka noqdo can diinihi diintiisa ay fadaaka wanaagsan wa ilaa haddii kale se fatraxuuhu ka tuura bartaa ka tuura buurta figteeda fadahabuu bihi way la tegeenoo fasaciduu bihi waxay la fuuleen aljabala buurti faqaala dabadeetana wuxuu yihi allaahuma allah o ikfiniihim igaga kaafi bimaa shiita waxaa doonto u ducaysta ilaahay oo waxaa doonta igaga kaafi farajafa bihim waxaa la gariiray aljabalu buurtii baa la ruuxantay oo la gariirtay fasaqauu way daateen iyagii markaa ciidankii hays watay isagiina wuu badbaaday wa jaa-a wuu yimi yamshi isagoo soconaya ayuu ila lmeliki boqorkii u yimi wa qaala lahu lmeliku boqorkii baa ku yidhi maa facala asxaabuka maxaa dadkii aan ku raaciyo ay yeeleen ka waran xaalkooda maye faqaala wuxuu ihi kafaaniihim allahu tacaala ilaahay baa igaga filaaday fadafacahu haddana wuxuu u dhiibay ilaa nafarin koox kaloo min asxaabihi asxaabtiisii ka mid a ciidan kaleu haddana raaciyey faqaala wuxuu uhi idhabuu bihi la taga oo faxmiluuhu ku qaada fii qurquurin huudhi ku qaada waa doon yar waa huudhiga bahalka la idhaha ku qaada wa tawasatuu bihi bartanka la jara albaxra badda badda barhtankeeda geliya wa tawasatuu bihi albaxra badda barhtanka la jara fa in rajaca hadduu ka noqdo can diinihi diintiisa ay fadaaka wa ilaa haddii kale faqdifuuhu ka tuura oo badweynta raaciya fadahabuu bihi way la tegeen faqaala wuxuu ihi allaahuma akfiniihim ilaahay igaga kaafi bimaa shi'ta waxaa doonta fankafa'at waxaa la qalibantay bihim iyagaa asafiinatu doontii baa la qalibantay oo faqariquu kolkaasay qarqoomeen isagiina wuu badbaaday waaya wa jaa-a wuu yimi yamshi isagoo soconaya ila lmeliki boqorkii buu yimi oo faqaala lahu lmeliku ninkii meligi ahaa baa ku yidhi maa facala asxaabuku waar asxaabtaadii dadkii aan ku raaciyey maxaa yeelay faqaala wuxuu ihi kafaaniihim allahu tacaala ilaahay baa iga kaafiyey marka arrimahaasi waa min karaamaati alawliyaa bay ka mid yihiin oo calaa sabiili alkaraama ayaa arrimaha ilaahay jala wacalaa uu ghulaamkaa u siiyey waay karaamaat alawliyaana waa wax xaqahoo jira cinda ahli sunna baab kitaabkan ka mida oo u gaaraanaynu insha allahu u tegi doonaa waxaana suuro geli karta sida qisadan ba aynu ku aragno qof keliya in markaa karaamaad dhowr jeer ama in badan karaamaad ay ka soo noqnoqdaan baa iska suuro geli karta waxaa kaloo aynu halkan ka aragnaa dadkan islaamay xaqa rumeeye kolkan sida ay ugu dhegsan yihiin diintooda iyo sida ay ugu sabrayaan dhibaatada iyo imtixaanka soo food saaray bal dilka qudha laga jaraayo siday ugu sabrayaan haakadaa baa la doonayaa ikhwaani qofka muslimkaa inuu diintiisa ku adkaado waliba marka la isgilgilay ee imtixaanadu yimaadaan waxa weeyaan aada iyo aada u sabra fa qaala lilmaliki boqorkiibuu ku yidhi inankii yaraa innaka adiga innaka adigu lasta biqaatili ima dili karaysid xataa tafcala ilaa aada ka samaynaysa maa aamuruka bih waxa aan ku faraayo qaala wuxuu ihi maa huwa waa maxay qaala wuxuu ihi tajmacu nnaasa dadka ayaad ku soo ururin doontaa fii saciidin waaxidin meel bannaan oo keli ah oo laysu wada muuqanayo oo dhismayaal iyo markaa taag iyo goda godad iyo waxba aan lahayn wa taslubunii waxaad igu wari doontaa ood igu salbin doontaa igu xidhxidhi doontaa calaa jidcin jirid markaa jirid timireed gee timireed jiriddeed ayaad igu salbin doontaa uma dabadeetana markaad sidaa samayso khud qaado sahman fallaad ama leeb waxaad ka soo qaadataa min kinaanatii gabooyahaygan fallaadh ama leeb kala bax oo ka soo qaado uma dabadeetana daci sahma leebka waxa aada dhigtaa fii kabidi lqawsi qaansada barhtankeeda dhig uma dabadeetana qul waxaad tidhaahdaa bismi illaah rabbi اlghulaam bismi illaah magaca ilaahay baan ku dilayaayoo rabbi اlghulaam inankan rabbigiisa ahaaday sidaa dheh waay uma arminii bihi uma arminii dabadeetana igusoo igu gan oo igu soo daa markaad intaa tidhaah fainaka adigu boqor yahow idaa facalta haddaad samayso daalika arrinkaa aan kuu sheegay qataltanii waad i dili doontaa haddii kale maya haye markaa inanku arrintan khidad buu ka leeyahay iyo ujeeddo oo in dadku ay allaha xaqaa ogaadaan isla markaana ay rumeeyaan ayuu doonayaa dacwaddiisu sidaa ku faafta isagu haba dhintee boqorkuna iska qabi buu ahaa markaa aan dareen badnayn oo waxa weeye uu sidii unbuu iska yeeli doonaa waxoogay markaa nin faham badan ama markaa fariida ma ahayn fa jamaca annaasa dadkiibuu kusoo ururiyey fii saciidin waaxidin meel keliya oo bannaan wa salabahu wuxuu ku waday uu ku salbiyey calaa jidcin geed jirid uma dabadeetana akhada waxa uu qaaday sahman leebbu waxa weeye ka qaaday ama falleedh min fallaadh min kinaanatihi gabooyihiisii ayuu kala baxay uma dabadeetana wadaca sahma sahmigii ama leebkii ayaa wuxuu dhigay fii kabidi lqawsi qaansada barhtankeedii oo dee halka marka leebka la ridaynaya qaansada laga saaro weeye barhtankaa laga saara uma qaala dabadeetana wuxuu uhi bismi illaahi rabbi lghulaam buuri uma dabadeetana ramaahu wuu kusii daayey fawaqaca sahmu leebkiibaa waxa uu ku dhacay fii sudqihi inanka dhafoorkiisii sudqiga waxaa la idhaahdaa halkaa godan ee isha iyo iyo dhegta udhaxaysa dhafoorkuu kaga dhacay fawadaca wuxuu dhigay inankii yadahu gacantiisii buu saaray fii sudqihi dhafoorkiisii waxaan u saaray markaa dee xanuunkii qabsaday markii leebka lagu dhuftay iyo adaygii uu lahaa daraaddii buu sidaa gacanta u saaray fa maata dabadeetana wuu dhintay sidii buu ku dhintay fa qaala naasu dadkiibaa waxay idhaahdeen aamanaa waxaanu rumaynay birabbi lghulaami ghulaamkaa rabbigiisa ayaanu rumaynay bay idhaaheen ya oo dee warkuna wuu iska faafayaayo markaa ninkan iyo xaalkiisa iyo kuwii hore la dilay iyo intaasoo wax in lagu dayay oo loo taag waayey iyo waxaasoo dhan waa la iska oga dadkii way daawadeen arrinkiibaa markaa loo muujiyey dabadeetana waxay idhaahdeen ghulaamkaa rabbigiisa ayaanu rumayno kaasaa xaqa kan bilaa awoodda ah ee ghulaamkii waxba yeeli kari waaye waa baail fa utiya almeliku boqorkiibaa loo yimi yaa u yimi dee ciidamadiisii iyo dadkii iimaanka necbaa oo had iyo jeer dee khayrka iyo sharku mar walba legdan iyo dagaal bay ku jiraanoo khayrkuna dad buu leeyahay faafiyo oo jecel sharkuna dad buu leeyahay faafiyo oo isaguna dee wada fa utiya almeliku boqorkii baa loo yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi araayta bal ka waran maa kunta taxdaru wixii aada markaa waxa weeye ka digtoon ka iska ilaalinayseed ka feejignayd qad wallaahi nazla bika waxaa kugu soo degay xadaruka digtoonidaadii wax alla wixii aad ka digtoonayd eed iska ilaalinaysay ayaa kugu habsaday qad aamana naasu dadkiiba xallo wixii goobta soo xaadiray iimaan bay la yimaadeen maxaa markaa la yeelaa gaal buu ahaa gaalnimada meel sare ka gaadhay wuxuu markaa samaynayaa inuu gebigoodiiba shido oo uu gubo fa amara wuxuu faray bilukhduudi godad in la qodo ayuu markaa faray iyo boholo biafwaahi sikaki wadooyinka bilowgooda laga qodo afwaahi sikaki waxaa looga jeeda wadooyinku meelaha ay ka soo bilaabayaan dadku ka soo qabsanayaan fa amara wuxuu faray bilukhduudi godod in laga qodo biafwaahi sikaki wadooyinka bilowgooda fakhudad kolkaasaa la qoday wa udrima waxaa lagu shiday fiihaa godadkaa dhexdeeda anniiraanu dabna waa lagu shiday dhamac wa qaala waxaanuu yidhi man lam yarjic qofka aan ka noqon can diinihi diintiisa qofka aan ka noqon soo qaqabta dadka oo fa aqximuuhu ku tuura fiihaa dhexdeeda halasahaa godka ka dhex baxaya ku tuura aw qiila lahu ama waxaa lagu odhanaya iqtaxim adigu isku maqiiqoo isku tuur fa facaluu sidii bay sameeyeen xataa jaءat ilaa ay timi imra'atu haweenay ilaa ay timi wa macahaa waxaana wehelinaayey sabiyun lahaa ilmo yaroo ay dhashay ayay sidatay fataqaacasat haye way markaa ka maagtay dib bay uga joogtay an taqaca fiihaa dabkii inay ku dhacdo iyadoo ilmaha yar turhaysa fa qaala laha alghulaamu ilmaheedii yaraabaa ku yidhi yaa ummaah hooyo isbirii sabir fa inaki cala alxaq xaq baad ku taagantahay sabir oo dabka isku tuur dadkii oo dhammina markaa sidaasa inay naf dabka isku tuuraan ayay ka doorbideen inay markaa gaaloobaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waa tahay qaala wuxuu yihi dirwatu ljabali aclaahu waa xaggiisa sare wa hiya bikasri daali lmucjamati wa damihaa dirwa iyo durwa labadaba waa lo odhan karaa wlqurquuruna bidami lqaafayni labada qaafba kolka la godo nawcun min asufuni waa nooc doonyaha ka mida wasaciidu saciidkuna hunaa halkan alardu lbaarizatu waa dhulka muuqda ee bannaan ee wax dadkii kala qarinayaa aanu ku ool walukhduuduna ashuquuqu fi lardi waa jeexdimaha dhulka laga jeexo ka nahri sagiiri sida webiga yar oo kale waa jeexdimaha weeyi wa udrimana uuqida waa la shida weeyi wankafa'atna ay inqalabat way la gadoontay oo way isla rogtay wa taqaacasatna tawaqafat way istaagtay oo wajabunat way markaa ka maagto way ka fulayowday inay waxa weeye ku tuur isku tuurto hada alxadiid ikhwaani waa qiso la yaabla weeye saynu soo sheegnay moxamed ibnu isxaaqna siiradiisa qisatan ku dhow buu ku sheegaa ghulaamkaa yarna wuxuu ku sheegaa cabdullaahi ibnu taamir in la odhan jiray ayuu magaciisa ku sheegaa boqorkana abunuwaas buu ku sheegaa waayahay waxaanay markaa ahlulcilmiga mufasiriinta qaarkood yidhaahdeen kuwani halkan dadka ku gubaayey oo rasuulkeenu xadiidkan saxiixa uu kaga warramay waa kuwa ilaahay suuratu lburuuj awalkeeda uu ku sheegay ee ilaahay u ihi qutila asxaabu lukhduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ilaa la gaadhay in aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq bacd lmufasiriin saasay idhaahdeen tafaasiir kalena aayaadka way ku jiraan cidayaal kalena waa lagu fasiray waay halkaana waxaa laga qaadanayaa icjaaska qur-aanka waayo wuxuu ka warramay arrin maqan oo taariikh hore dhacday ayaa ilaahay qur-aanka uu ku xusaya waxaa kale oo laga qaadanayaa masaa'ilkii aynu sheegnay marka laga yimaado dacwadda in la faafiyo dadka khayrka la gaadhsiiyo iyo arrinkaa tadxiyo in loola yimaado laguna sabro wixii dhibaato kaaga timaada waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu naftiisa khatar gelin karo haddii arrintaa maslaxad weyni dadka muslimiinta ah ay ugu jirto tusaale ahaan uu ku badbaadinayo ama dad badani ay ku islaamayaan oo kale oo diinta iyo xaqa ay ku qaadanayaan oo qulaamku sidaa aada aragta dariiqadii uu ku dhimanayay buu u tilmaamay ninkan boqorka ah laakiin ujeeddadii uu ka lahaa waxay ahayd inay dadku islaamaan oy diinta qaataan tiina way u hirgashay oo macnii wuu ku guulaystay khudadii nooca ahayd oo ummad dhan ayaa islaamtay oo xaqi qaadatay laakiin xadiidka laga qaadan maayo waxaa loo yaqaano isqarxintu ama qofku inuu naftiisii dilaa inay bannaan tahay laga qaadan maayo ashaykh moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna markuu sharaxayo xadiidkan sharaxiisa riyaadu saalixiinka uu ku leeyahay masaladaa si fiican ayuu u baraarujinayaa oo waa uga noqon kartaan waxaana la odhanayaa qulaamka arrinkiisan iyo isqarxinta waxaa u dhexeeya farqiyo kala duwan oo farqiyo dhowra waa mide qulaamku isagu isma dilin ee iyaguna way isdilayaan oo naftooda ayay dilayaan dadkan isqarxiye qofku wuxuu ku talagelaya horta isagu isdilo ciddii doontaa ha raacdo ama qof kale ha raaco ama ka badani ha raacaan lakin horta inuu isagu isdilo cid kalena uu israaciyo mararka qaar baa keligii uu dhintaa oonay cid kaleba raacin mararka qaar baa wax yari raacaan laakiin dee qulaamku isagu isma dilin gacan kale ama cid ka gardaran cid ka gardaran gacanteed buu ku baxay taasi waa mid midda labaad qulaamku arrinkan uu sameeyey maslaxo weyn baa ku jirtay oo sidaa aragtaan ummad dhan ayaa yidhi aamanaa birabbi lqulaam oo islaamay soo ma aragtaan maslaxadda intaa leeg buu soo hoyey laakiin maanta camaliyaadka noocana wax maslaxad oo islaamka iyo muslimiinta ugu jirtaa ma jirto lagama yaabana oo marka ay intay isqarxiyaan qof dilaan ama laba dilaan ama toban dilaan ama labaatan ama laba boqol dilaan wax dadahoo ku islaamay oo yidhaahda waxa weeye waanu islaamnay dee lama arko waxa islaamka kaga sii dida mooyaane bacaynkaa maaha bal waxaa dhacda in waxa weeyaan islaamka sumcaddiisii lasii xumeeyo oo dad badan oo soo islaami laha ama islaamka jeclaysan laha ay kaba sii durkaan gaaladii marka horeba dadka muslimiintaa u marmarsoonayeyna inay ka dhigtaan arrintaa waddo ay ku dhibaan dadka muslimiintaa oo waddamadooda ay ku baabi'iyaan oo ay ku laayaan oy ku gumaadaan oo khayraadkooda ay ku boobaan ayay waxa weeye ka dhigtaan sida dee waaqica ahee aynu maaragtay goobjoogga u nahay waay ta kale qofku ama ha ha ha yidhaahdo waan jihaadayo gaaladan la dagaalamay ama wuxuu doonaba ha sheegtay inuu qofku naftiisa dilo ama qarax ha ku dilo ama wax kale ha ku dilo dee ma banaana sharcigeenna xarimay wax alla wax banaynayaana ma jiro marka dee la dagaalamayo ee jihaadka lagu jiro inuu qofku meel khataraho ay ula badan tahay inaanu ka soo noqonahayn uu isku qaado iyadoo maslaxadu waxa weeye xaqiijinaayo ama gaalada uu waxyeelaynaayo taasi waa halkeeda laakiin qofku inuu isagu isdilo wax sharci ah oo diidaya mooye wax banaynaya ma jiro sidaa awgeed waxyaabaha noocaasi wax bannaan ma aha qisadana looma daliishan karo qaala wuxuu ihi wacan anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala xadiidkaa intaynaan dhaafin muslim uu wariyey sidaa aragtaan imaamu axmedna musnadkiisuu ku wariyey lafdi kan oo kale ah tirmidi qudhiisuu wariyey culimo kalena way warisay wacan anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala anahu qaala inuu yidhi mara nabiyu nabigu wuxuu soo maray salى اllahu عalayhi wasalama bimra'atin haweeney buu soo maray haweeneydaasoo tabkii ka ooyeysa cinda qabrin qabri ka agooyeysa haweeney xabaal ka agooyeysuu rasuulku soo maray sida markaa qurdubi yidhi sida daahirka ah waxay samaynaysay waxyaaba markaa oohin keliya may ahayn oo waxooga i codka kor ay uqaadiyo baroor iyo waxyaaba markaa aan sax ahayn ama aan banaanayn ayay la imanaysay macnaha wa xoojinayana alxaafid ibnu xajar uu soo arooriyey marka gabadhu inay markii ilmahan meydkiisa lasoo qaaday ama qofkan markii lasoo qaaday meydkiisa inay soo raacday oo dabadeeto kolkii la aasay dadkii aasay ay xabaasha kaga dul hadhay oo ka dul ooyeysay iyo inay sideeda usoo bookatay oo waxa weeye ay iyadu soo bookatay oo ay mar dambe soo bookatay labaduba waa suuro geli karaan fa qaala dabadeetana rasuulku wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka cabso oo wasbirii sabir ilaahay ka cabso oo sabir ka cabsa rabbigaayoo sabir buui oo iska daa waxaanaad samaynayso fa qaalat dabadeeta waxay tidhi ilayka canii iga duruq iga tag iga duruq ilayka canii iga tag oo iga fogow bay tidhi fa innaka lam tusab bimusiibatii maxaa yeelay musiibadaydoo kale kugumay dhicin oo laguma asiibsiin tayaheshay oo kale aan ku heline iga duruq bay tahay walam tacrifhu manay garan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa mabay garanahay inuu rasuulkii ilaahay dee iska dumarada meelaha jooga madiine iyo agteeda iyo waxaa iska dhici kari jiray qaar aan bidhaanta rasuulkaba garanayna calayhi salaatu wasalaam inay iska jirin rasuulkuna calaamad gaaraho qofka aan garanayn uu ku arka dee ma lahayn oo dhar gaaroo kuwa dadka ka duwanna ma xidhan jirin calaamad gaarana isuma yeeli jirin dadkiisaas iyo asxaabtiisaasunbuu dee ka mid aha sidaa awgeed baa qofka aan garanahaynee meelaha ka yimi ilaa loo sheego macnii dee kama soo saari jirin soo ma aragtid kama hee soo saari jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaa fa qiila lahaa waxaa lagu yidhi gabadhii riwaayad kale waxay sheegaysaa nin baa soo maray inahu nabiyu waa nebigii buu ahaa ninkii kula hadlaayey ee ilaahay ka boqo sabir ku lahaa sala allahu alayhi wasalam fa atat waxay timi baaba nabiyi albaabkii nabigay timi sala allahu alayh wasalam markaa markii lagu yihi waa nebiga ayay aada isugu naxday waa sida riwaayaadka muslimka qaar ku soo aroortay fa akhadaha mithlu lmowt kurba iyo dhibaato geeridoo kalaabaa qabatay aad bay isugu naxday khajilaad daraaddeed iyo markaa kahaybaysi daraaddeed alla meel baad ka dhacda maantaad rasuulkii hadalkaada kula hadashay ya dabadeetana xaggii rasuulkay usoo kacday si ay ugu cudur daarato fa atat baaba nabiyi sala allahu alayhi wasalam oo falam tajid kamay helin cindahu agtiisa bawaabiina kuwa gaadhhaya yaalahoo gaadhhaya ama waashmaana ah iyo waardiyayaal kamay helin dabadeetana way usoo gashay fa qaalat waxay tidhi lam acrifka kumaan garan rasuulka ilaahayow dabadeetana dee waanigii hadalkii ku idhi ya lafdi kale waxa uu sheegayaa imakaan toobadkeenaya waan toobadkeenaya hadda waxaa le waan sabraya waan sabraya bay tii haddaan sabraya fa qaala dabadeeta rasuulku wuxuu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam inama asabru in kalaba maahe sabirku cinda asadmati اluulaa waa qacda hore agteeda cinda asadmati اluulaa marka u horeysa agteeda wey asadmu asalkeeda waxaa la idhaahdaa darbu shayi asulbi mibilih shayga adagoo isagoo kale lagu dhufto ayaa la idhaha codka uu bixiyo marka waxaa lagu shabahay marka ay musiibadu timaado xanuunka iyo haddii alaba kuu rooyo naxdinta qalbiga soo weeraraysa ee ku habsanaysa ayaa taa lagu shabahay inama asabru in kaleba maaha sabirku cinda sadmati luulaa weeyi wa fii riwaayati limuslim waxaa ku sugnay tabki waxay u ooyeysa calaa sabiyin laha ilmo yaroy dhashay markaa qabriga ama xabaasha ay ka dul ooyeysay cidda ku jirtay waxay ahayd ilmo yaroo ay dhashay si riwaayadan dambe caddaynayso waxaa xadiidka kolkaa laga qaadanayaa qofkii xumaan ku jira ad aragta inaad xumaantaa u diiddo khayrkana la ysfalo alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar waay iyo tawaaduca rasuulka calayhi asalaatu wasalaam haweenaydii markuu soo maray khayrku u sheegay wuu bayaamiyey markii ay waxa weeye hadalkaa ku tidhina wuu iska dhaafay waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dadka u taliya xaakimka ama waxa weeye qaadiga ama madaxweynaha ah dadka inaanu markaa dee iska xijaabin iyadoo laga maarmi waayo arrinkaa mooyaane waay si dadka dee qofkii maaragtay dan iyo baahi kale uu soo galo oo xaajadiisa iyo baahidiisa uu ugu gudo waxaa kaloo laga qaadanayaa sabirku inuu yahay judhaasi u horeysa markaa u horeyse qofka musiibadu ay ku dhacdo ama loo soo sheego ayaa la doonayaa inuu sabro oo musiibadaa uu ku ajar dalbo waxaana rasuulku jideeyey calayhi الsalaatu wasalaam qofku inuu idhaahdo allahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha yani ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun intuu idhahdo inuu dabeetana ducada akriyo waayo oo saa uu istirjacsado hase ahaatee marka dambe dee musiibadu tumaata keliba isaga maaragtay ay yaraanaysa ama isaga tegeysa oo musiibadu marka horena waa wax weyn oo dee fajiciso ah kolka qofku uu sii joogana way iska soo ururaysaa way yaraanaysaa way yaraanaysaa ilaa marka dambe uu iskaba iloobo oo waxaan qalbigiisa murugo iyo xanuunba ku hayn ay iska noqoto adduunyadana kolba wixii qofka hor taagan baa dhiba moogta masaayib waa weyn oo kusoo maray baad iska iloobaysaayo xoogay hawlo yaryaroo ku hor taagan ayaa laga yaabaa inaad ka seexan weydo macankaa maha muxuu ihi faarax nuur adduun walaxba walaxdii dambaa igala weynaatay buui waay marka haddii qofku marka hore uu sabri waayo dee kolka dambe dhab dan buu isaga iloobayaa weyi oo waxa weeye dee m haddii alaba kuu rooye musiibadii ku dhacday dan buu dee u sabri qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yaquulu llahu tacaala ilaahay waxa uu yidhaahdaa waa xadiid اlquds maa licabdi lmu'mini cindii jazaaun addoonkayga mu'minkaa agtayda uguma sugna abaal iyo jazaa idaa qabadtu marka aan qabto safiyahu cidda uu jecel yahay oo min ahli dunyaa dadka adduunyada jooga ka mid ah uma اxtasabahu dabadeetana uu ku ajar dalbee uu ku sabro musiibadaa ila aljannata jannada mooye abaal kale agtayda uma ahaanin macnaa abaal kale uma hayo jannada mooye jannadaan ku abaal marinaya wey rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriy safiyahu waxa weeye qofku waa cidda uu markaa jecel yahay ama ha ahaata ilmihiisa ama walaalkii ama adeerkii ama aabbihii ama hooyadii ama saaxiib ama sheekhiisa ama almuhim qofuu jecel yahay weeye haddii ilaahay uu qaado uu oofsado dabadeetana uu arrinkaa ku sabro uu ku ajar dalbo jannadaa ilaahay ku abaalmarinaya fadliga sabirka iyo inuu markaa jannada lagu gelaayo ayaa xadiidkaasina inoo bayaaminaya wa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa annahaa caaishii sa'alat waxay weydiisay rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama can idaacuuni daacuunka ayay weydiisay bal waxa uu yahay fa akhbarahaa wuxuu uga warramay annahu kaana cadaaban annahu daacuunku kaana inuu ahaan jiray cadaaban cadaab yabcahuhu allahu tacaala ilaahay uu ku soo diro calaa man yashaau cidduu doono uu ku soo diro waaya oo ummadihii hore markay amardiidada sameeyaan ee sharciga waxa weeye khilaafaan baa ilaahay ku ciqaabi jiray fajacalahu llahu tacaala ilaahay wuxuu ka yeelay daacuunkii raxmatan raxmad buu uga dhigay lilmu'miniina dadka mu'miniinta falaysa min cabdin addoon ma jira addoonkaasoo yaqacu ku dhacaya fi daacuuni daacuunka oo fa yamkuthu ku nagaanaya fii beladihi waddankiisaasi daacuunku uu galay saabiran xaalo uu sabraayo muxtasiban uu ku ajar dalbaayo musiibada yaclamu wuu og yahay annahu laa yusiibuhu inaanu ku dhacahayn ilaa maa kataba allahu lahu ilaahay wuxuu u qadaray maahaane ilaa kaana lahu waxa u sugnaada addoonka milu ajri shahiidi shahiidka ajarkiisa oo kale rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey waa tahay daacuunka innagu waxaynu u naqaanaa shubankan aadka u faafee dadku ay dee ku leedaan oo dadka qaarna ilaahay safmaruu kaga dhigaa oo aada uguma dhintaan qaarna dee markaa way ku go-aanoo gan bay ku yidhaahdaan laakiin daacuunkan axaadiista inta badan ay kusoo aroore ama ahlucilmigu ay tacriifinayaan kaa wuu ka duwan yahay waxay idhaahdeen waa xanuun khatarahoo waa finan madmadow oo qofka inta badan ka soo baxa meelaha kilinkilooyinka inta badan ka soo baxa markaba malax iyo dheecaanaysta si deg degana jidhka ugu faafa dadka iyo maxaanku idhaahdaa ummadana dhaqsa ugu faafa oo ummadda gumaada weeye soo ma aragtaan gam ka dhiga ummadda kaasaa daacuuna xadiidu ay ku sheegtay waay markaa qofka daacuunkaasi ku dhaco ee dabadeeta iska sabra wuxuu leeyahay ajarkii shahiidka ayuu yeelanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya haddii meel daacuunkaasi uu ku dhaco waa in markaa la karantimeeyo oo qofkii joogaana walow yaanu qabine waa inaanu ka bixin oo aanu ka baxsan ayo qadarka ilaahay kulliba ka baxsan maayo moogta geeridana lagama dheereeyo qofkii dabadda ka joogaa meeshaa daacuunku ku dhacayna waa inaanu soo gelin ee uu dabadda ka joogo ilaa ilaahay maaragta xanuunkaa uu ka kaxaynaayo markaa sabirka iyo ixtisaabka iyo qiimihiisa xadiidku daliilu yahay ummaddan ilaahay jala wacalaa waa u naxariistay oo ummadii horena ciqaab baa lagaga dhigi jiray ummaddana ilaahay wuxuu uga dhigay raxmado xanuunkaasi ciddii uu ku dhaco ama uu dilo ee ku sabirta ee ku ajar dalabta ilaahay shahaadaa buu uga dhigaya dee soo maaha shahaaduu uga dhigaya wa can anasin radia allahu canhu anas waxaa laga wariyey qaala anahu qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay in allaha ilaahay caza isaga ayaa qaalibaho wajalla weyne qaala wuxuu yidhi ida btalaytu markaan imtixaano cabdi addoonkayga bixabiibatayhi labadiisa uu jecel yahay aan ku imtixaano ee macnihii aan ka qaado oo fa sabra uu adkaysto cawadtuhu waxaan ugu bedelayaa minhumaa labadooda aljannata jannada ayaan uga ciwad dhigayaa yuriidu wuxuu u jeedaa caynayhi labadiisa indhood xabiibatayhi maxaa looga jeedaa caynayhi labadiisa indhood waayo indhuhu laxaadka ugu qiimaha badan weeye dee qof walibana uu jeceliyay araggiisa iyo indhihiisa soo ma aragtid waana laxaadka ugu qiimaha badan rawaahu lbukhaari qofkii haddaba indhabeela ee dam yidhaahda dabadeetana iskaga sabra musiibada iyo indhala-aantaa ilaahay jannada inuu gelinaayo ayaa xadiidkana caddaynayaa taa macnaheedu maaha qofku inaanu dee isdawayno haddii aada indhahaagii tusaale ahaan ka yar dareento inay maaragtay ama ku xanuunayaan ama araggii ay yar dhimayaan inaad dee indhahaaga dawayso ama aada muraayad qaadato eegada iyo wax araggaagii dee maaragtay ay kuu yar dheeraynaya ta noocaasa wax dhibi kuma jirto laakiin haddaad dam tidhaahdo oo ay albaabadii kaa soo xidhmaan tusaale ahaan oo aada indhala-aan noqoto dee waa inaad sabirto soo maha waa musiibo musiibada waa inaad ku sabirto haddaad sabirtana jannadaad leeda wa can cadaa bni abi rabaaxin wa can cadaa ibni abi rabaaxin raximah llah cadaa ibni abi rabax waxaa laga wariyey abu muxamed taabici buu ahaa waa caalimkii weynaa ardayda ibnu cabaasa qaala inuu yidhi baa laga wariyey qaala libnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi radia allahu canhumaay alaa uriika ma ku tusiyaa imra'atan haweeney ma ku tusiyaa haweenaydaasoo min ahli ljannati ahluljannaha ka mida gabadh ahluljannaha ka mida ma ku tusiyaa cadaayow faqultu waxaan ku idhi balaa haa alla ilaahay tus qaala wuxuu ihi haadihi lmar'atu waa haweenaydan asawdaau madow waa haweenaydan madow wey oo sideedaba sida madhabu ahli sunna uu yahay qofka mucayankaa ama gaarka ah jannada waa looga marakici karaa haddii daliil loo hayo soo maqlibays daa laakiin daliil loo haynin isaga si gaara u cayimaya loogama marakacayo hase ahaatee dadka wanaagsan ee khayrka samaynaya ee wanaaggu ka muuqdo khayr baa loo rajaynaya dadka xumaanta iyo sharku ka muuqdana macnihi waa loo baqanaya waa loo cabsanaya soo ma aragtid wahaakada dabadeetana saasuu ugu sheegay atat inabiya nabiga ayay u timi sala allahu alayhi wasalam haweenaydiini oo faqaalat waxay tidhi inii aniga usracu waan markaa dhacaabay tidhi oo waan suuxaa wa inii anigu atakashafu waan markaa kashifmaa waan faydmaa marada ayaa iga duusha fadcu llaha tacaala lii ilaaha ii bari ilaaha ii bari inuu xanuunkaa iga kaxeeyo qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam inshiiti haddii aada doonto sabarti waad sabri doontaa walaki ljanna jannada anad yeelan wain shi'ti haddaad doontana dacawtu llaha tacaala ilaahay baan baryi doonaa an yucaafiyaki inuu ku aa ku caafiyo inuu caafimaad ku siiyo oo uu ku bogsiiyo labadaasaad kala dooran buu yidhi fa qaalat waxay tidhi asbir waan iska sabri mar haddii aan janno ku helayo sabirkayga fa qaalat waxay tidhi inii anigu atakashafu waan markaa kashifmaaye fadcu llaha ilaahay ii bari allaa atakashafa markaan meelaha ku suuxeen ku dhaco inaanay maradu iga dhicin ilaahay ii bari fadacaa laha kolkaasuu u duceeyey sidaasaanay maradu dabadeeta kaga dhici jirin muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku wariyey ayaa ayaa isku waafaqay inii usra sarciga waxaa loo yaqaana waa laba nooc weeye ama dhiciddu waa laba nooc midi waa suuxdin caadiyahoo waxay ka timaadaa xagga markaa xididada iyo neerfaha iyo waxyaabahan markaa dee qofka neefaha iyo dhiigga samaynayo joogsada ama awdmo iyo waxyaabaha caynkaasay ka timaada waa nooc suuxdinta ka mid ahoo inta badan waa tanay dadka dee in badan qabata oo aana ta had iyo jeer dhakhaatiirtu ay yaqaanaane inay daweeyaanna ay isku dayaan suuxdinta nooca labaad ama dhacista nooca labaad waa in qofkii jingalo jin baa gelayo dabadeetana waa kaa la suuxaya la dhacay dam qofkii dabadeetana iskala ogaan maayo meeluu marayo iyo wax lagu samaynayo iyo wuxuu ku hadlayo toona iskala ogaan maayo labaduba way jiraan jinku dadka inuu geli karana qur-aankana waa laga qaato o uu tusayaa axaadiidtana waa laga qaatay waxaana ay ka mid tahay min caqaa'id salaf caqiidooyinka saxiixa bay ka mid tahay firaqa qaarna ay diideen jinku dadka uu galaa asbaab kala duwan baana uu u galaa yah oo meelaheeda insha allahu aa ka muraajacayn doontaan waanay dhici jirtay waktigii rasuulka iyo waayadii horeba sida dadka imaka aynu aragno qof jingalay jinku dadka inuu galo way dhici jirtay laakiin dee sidan imaka ay aada ugu sii badan tahay muntashirka u tahay umay badnayn waay waxaana jirta arrintaa maanta la odhan karo waa laynagu ibtileeya ama aada bay u fara badan tahay intaanay imanee qofku jinka aanu qofka gelin waxyaaba lagaga hortagaa jiro qofku waa inuu tahaaradii ku dadaalo adkaarta akhristo tawakulkiisa iyo yaqiintiisa xoojiyo ilaahay baryo qur-aanka akhristo xisniga noocaasa waa inuu aada ugu dadaalo haddii uu qofka kuba yimaadana waxaa lagu daweynayaa markaa ducooyinka iyo qur-aankaasaa lagu akriyaya hadda wakti uma hayne waynu xoogay yar faahfaahin lahayn markaa qur-aanka ayaa lagu akriyaya waaya haddaba labadaa imaka iyomaa loo jeedaa makaa waxa weeye iska xanuunka ah ee xagga xididada iyo wixii la mid a baa loo jeedaa mise kaa jinka uu gelaayo shaarixan saliim bnu ciid alhilaali wuxuu leeyahay jinka kaa jinku markaa uu gelayaa loo jeeda wallahu aclam meeluu ka soo qaaday waxaad se moodaa saniica alimaam albukhaari daahirkiisu inuu sidan ka duwan yahay macnihii sarcigaa hore aada mooddo inuu ku xambaarayo alimaamu albukhaari ama sidaa ugu fahmay oo xadiidkan markuu soo aroorinayo wuxuu guntaa baabu fadli man yusracu min ariixi wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay qofka la dhaca riix daraaddeed riixduna waa inxibaasu riix macnii inay neeftu ka xidhanto oo naqasku ka xidhmo iyo dareemayaashii iska isu socday qaar ay gufaysmaan ama ay xidhmaan arrintaa qofka la dhacee la suuxa fadligiisa ayuu baab u yahay buula deetana xadiidku soo arooriyey markaa maxaa laga qaadanayaa halkaa noocaa hore inuu waxa weeye sheegayo waxaana ahlulcilmigu yidhaahdaan fiqu lbukhaariyi fii taraajumi waa tahay kolka markay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ay u timi arrintii ay u sheegtay wuxuu ihi iska sabir jannada si aada u gasho ama waan kuu ducayn kolkaas sabirkii bay dooratay laakiin waxay ka baqatay marka ay dhacday dee iyadoo aan iskala ogeyn in maradii ay kashifanto waxay tidhi arrintaa inaanay maradu kolkaa iga kashifmin uun ilaahay baryo uu ugu duceeyey sidaasaanay qof ahluljanno ah ku noqotay sidaasaanay ibnu cabbaas cadaa u tusay waxaa kaloo laga qaadanayaa qof wanaagsan oo saalix oo khayr lagu tuhunsan yahay in la odhan karo inoo duceeyo ilaahay inoo bari sooma aragtid in la odhan karo ayaa laga qaadanaya halkaa aynu dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astafiruka atub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين